habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa habeen sabti ah bisha mayna waa lix iyo labaatan sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka iyo weliba bogga aannu internet-ka ku leenahay ee v o a somaly com idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah jacfar kuukay
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda iyada fiidnimana waxaa ka mid ah madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo ka hadlay colaadda ka oogan deegaanka tukaraq
dowladda soomaaliyana waxa ay sheegtay in dadaal loogu jiro sidii colaadda u dhaxaysa somalilan iyo puntland loo dhammayn lahaa sidoo kale dhegaystayaal inta idaacadda aan ku guda jirno waxaad maqli doontaan khilaafkii u dhexeeyey madaxda dowlad goboleedka galmudug oo xoogaystay waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska washington iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha kuuriyada koonfureed moon je in ayaa gelinkii dambe ee maanta xadka sida xoogan militarigu u jooga ee labada waddan u dhexeeya kulan kula yeeshay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un xafiiska madaxweynaha kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in labada hogaamiye ay iswidaarsadeen aragti la xidhiidha sidii loogu diyaargaroobi lahaa suurtagalnimada kulan dhex mara madaxweynaha maraykanka donald trump iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi waxaana saraakiishu sheegeen islamarkaana intaa ku dareen in madaxweynaha kuuriyada koonfureed waxa ka soo baxay kulankaasi shaacin doona maalinimada axadda afhayeenka aqalka cadda ee wadankan maraykanka saara hakabi sandres ayaa sabtidan maanta war ay soo saartay ku sheegtay in kooxdii aqalka cad ee hordhaca ahayd ay sidii qorsho ahaayeen u bixi doonaan si ay u sii diyaariyaan qabsoomidda kulankaasi la filayo
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in george holt oo ah nin maraykan ah oo ku xirnaa muddo laba sano ah jeel ku yaala dalka venezuela maanta oo sabti ah la sii daayey maxkamad la-aan qoraal uu twitter-ka soo dhigay ayuu trump ku sheegay in holt uu caawa fiidkii ka soo degi doono magaalada tan washington islamarkaana aqalka cad isaga iyo qoyskiisa la geyn doono toddobada fiidnimo trump ayaa sheegay in dadka deggan gobolka yuta oo ninkani uu ka soo jeedo ay ku farxi doonaan sii deyntiisa senator orin haj oo matalaha gobolka yuta ayaa isna twitter-ka qoraal uu soo dhigay waxa uu ku sheegay in uu gacan ka geystay sii deynta ninkan maraykanka ah iyo xaaskiisa senatarka ayaa u mahadceliyey madaxa guddiga arrimaha dibadda ee aqalka senadka bob coker oo isaga ah maalintii shalay ahayd magaalada karakas ee caasimadda dalka venezuela kula kulmay madaxweynaha dalkaasi iskuday uu ugu jiray in ninkaasi la sii daayo ninkan maraykanka ah ayaa ku jiray xabsi ku yaala karakas muddo laba sana wuxuuna sheegay in loo haystay dembiyo been ah oo dhinaca hubkaa ninkan maraykanka ah oo lix iyo labaatan jira ayaa socdaal ku tegay venezuela bishii juun sannadkii labada kun iyo lix iyo tobankii si uu u guursado gabar uu onlineka ka bartay booliska dalkaasi ayaa xidhay kadib markii ay sheegeen in ay heleen isagoo sitaa qori iyo weliba bambaanooyin
maamulka madaxweyne donald trump ayaa sharci dejiyayaasha u sheegay inay gaadheen heshiis ay ku sii shaqaynayso shirkadda shiinaha s r t e taasi oo suurtagal ka dhigaysa inay jidka u xaadho horumar laga gaadho wadahadalka ganacsiga ee labada dhinaca dhex mari doona bisha soo socota heshiiska waxaa ka mid ah in ay shirkaddani meesha ka saarto maamulkeeda islamarkaana ay qaadan doonto howlwadeenno maraykan ah oo sida oo kalena ay bixin doonto ganaax qiyaas ahaan gaadhaya hal bilyan oo dollar iyadoo la tilmaamay inay horeba ay u bixiyeen ganaaxaasi kadib markii ay agaba kuuriyada waqooyi iyo weliba iiraan ka iibiyeen taasi oo xadgudub ku ahayd cunaqabatayntii uu maraykanku ku soo rogay dalalkan waxaana taasi beddelkeeda waaxda ganacsiga ee maraykanku ay ka qaadi doonaan xayiraadda muddo toddoba sannadood ah lagu soo rogay taasoo lagaga soo rogay in ay iibsataan agabka ay shirkadaha maraykanku soo saaraan oo ay shirkadana shiinaha ay ku tiirsanayd islamarkaana ay waxsoo saarkeeda ay u isticmaali jirtay waxaana xayiraaddan lagu soo rogay horaantii bishan taasi oo halis gelisay saaxadda shirkaddan inay ka baxdo ganacsiga
waxaa meel gebageba ah maraysa tirinta codadka afti taariikhi ah oo ay dadka u dhashay dalka airelan ku kala dooranayaan in wax laga bedelo sharciga mamnuucaya in dumarka ay ilmaha iska soo ridaan iyo inuu sidiisa sii ahaado natiijooyin hordhacahoo soo baxaya ayaa muujinaya in si aqlabiyad leh ay ugu guulaysteen aftida dadka taageersan in dumarka loo ogolaado inay ilmaha iska soo tuuraan ra-iisul wasaaraha dalka airelan leo varadkar ayaa wariyayaasha u sheegay in natiijooyinka hordhaca ah ee soo baxay ay sheegayaan in dalka uu ka dhacay kacdoon dahsoon kooxaha ka soo horjeeda in ilmaha uurka ku jira lasoo rido ayaa natiijadani ku tilmaamay musiibo taariikhi ah
mar kale dhegaystayaal ayaanadu leenahay dhammaantiinba fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba halka aad warkaasi kala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington qodobada wararka ka imanaya deegaanka tukarnaq ee gobolka sool ayaa sheegaya in xaaladda deegaankaasi lagu dagaalamay ay galabta yar deganayd inkastoo saaka dhinacyadu ay mar isweydaarsadeen madaafiicii rasaas isagoo warbaahinta kula hadlayay ama kala hadlayay xiisadda colaadeed ee aagga tukarnaq ee gobolka sool halkaasoo ay isku hor fadhiyaan ciidamada somalilan iyo kuwa puntland ayaa madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi uu maanta ku eedeeyey puntland inay dhexdhexaadin uu maraykanku ka dhex sameeyey labada dhinac ay saddex jeer ka baxday wariyaha v o eda sagaal mustafa xasan nuur ayaa warbixintan magaalada hargeysa nooga soo dirtay
madaxweynaha ayaa ku eedeeyay dowladda soomaaliya inay dabada ka riixayso dagaalkani islamarkaasina ciidamada somalilan ay ku sugan yihiin qaybo ka mid a xuduudoodii dembi maana uu galan ciidankaygu hadduu dalkiisa meel ka midu degay waanu degaya waxuu gudanayaa waajib distooriya dowladdu ciidanka dalka dhexdiisa kolba halkay u danaa u raraysa waxaanu gudanaynaa waajib distooriya madaxweyne muuse biixi cabdi oo shirkiisa jaraa'id sii wata ayaa sheegay in tirada saddex jeer la dhexdhexaadiyey islamarkaasina dhexdhexaadintooda ay qayb ka ahaayeen qaramada midoobay iyo dowladda maraykanku nimankaasi waxay yimaadeen january markii hadalku bilaabmay waxaana yidhahdeen waxaa wanaagsan inaad hadashaan soomaaliya waan waa hadlay ninka laga farmaajo ciidanka ka bax somalilan waa intaa si qaboobay la hadlay waxaan la tashanayaa cabdiweli cabdiweli waa soo galay hadalkii la hadal baa layidhi isagana ukhseeya waan waa hadlay tiraba saddex jeer oo ay weliba conferenceka nagula jireen ki ka maraykanka iyo kala kalaba ayaa loo hadlay saddexdii goor baa cabdiweli wuxuu yihi saddexdii buu ka baxa isla markiiba kii u dambeeya aan idin sheegaya afar iyo tobankii wuxuu soo qaaday weerar kan u dambeeyay afar labatanka bisha saddex iyo labaatankii sagaalkii habeenimo waxay la soo hadlay safiirka maraykanka nairobi wuxuu uri waxaan doonayaa inaad saddexdii qodobo kiibta oo idiin keenay in la fuliyo aroorta brito oo meeshaa anu yar ka dhicin war nabadda waa anaa kaa jecele saddexdaana waan raacsan saddexda maxay yihiin habadda hala joojiyo humanitarianka ha la ogolaado ha la sameeyo qaab ay labada komandar ciidamada ku hadli karaanoo si aanay isku dhicin si kadisa ciidamada oona xabad u dhicin saddex waa ogolay haddana waa ogol hore waa ogolay waxaa la soo hadlay safiirka maraykanka wuxuu saddexaasaan doonaya inaan goobjoog ka ahaado cabdiweli baa ku jira dhir kale telefoonka ogol saddexdaa qodob ka horan saddexda horaan oo galaan laakiin waxaan kuu sheegaya safiirow cabdiwelina maqlayaa ciidankiisa iminka wuxuu ii jiraa shan boqol oo mitir toddoba kilomitirka galabtii kusoo guuray weerara waa u dhan yahay ilaa hadduu soo socdaa inuu shitaa boqolkii soo dhawaabuu doonaya aroorta marka ceed soo baxdaan weerar bay ugu soo qaadaya habrufka aroorta haddii weerarkaa la waaya nabad wada hadduu dhacana waa wixiisii maxaan ka dhegeysta shantii barkuu igu soo bilaabay ugu dambeyntii madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa waxa uu sheegay inay ka go-an tahay ka somalilan ahaan nabad ku wada noolaanshaha iyo xasiloonida derisku war caalamkan u sheegaya somaliland u sheegaya haddaanu somaliland nahay marka hore duulimaad maanihin kuma duulayno cidna garoowo weliga iyo colaad ku tegi mayno nabad iyo barwaaqo mooyaane ya taladeeda marihin soomaaliya ka tirsan tahay waa federaalka steedka soomaaliya ixtiraam baanu haynaa horumarkeedaanu jecelnahay dadkooda walaalnimo iyo waxaa naga dhexeeya wanaag kuma soo duulin garoowaa lagu soo socon kuma soo socno garowe ma tegayno qofna wax yeeli mayno soomaaliya oo ama reer muduga ama reer baydhaba ah ama reer midna colaad ma hayno waxaa la ysku hayaa ee soomaalida hore u tagtay waa siyaasi tiisii gabay oo dadkiisii dhibay oo annagana doonay inu soo gaaro kaana ma aqbalin noogu imaayo somalia ciidanka weerarkaas joogay weerarra geli maayo xabadna u rid maayo xagga ah haddiina la soo weerar waa isdaafacayna sagal mustafa xasan nuur v o w hargeysa
waxaa mar kale sii xoogay halka aad warkaasi kala socotaanna waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington markana cadaado waxaa mar kale sii xogeystay khilaaf ka dhex xoogan madaxda galmudug oo ku kala aragti duwan hirgelinta heshiiskii bishii maaj ay gaareen galmudug iyo maamulka ahlusunna waljamaaca gudoomiyaha baarlamanka galmudug iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi oo maanta shir jaraa'id ku qabtay cadaado ayaa sheegay in heshiiskaasi uu yahay mid la dhoodhoobay wariyaha v o eda ee gobolkaasi uga soo warama cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan soo diray inkastoo madaxda galmudug ay kolkii hore u muuqdeen kuwo ku wada qanacsan waddada loo marayo heshiiska ahlu sunna haddana waxaa durbo soo ifbaxay khilaaf ka dhex jira xubnaha sare ee maamulka kuwa oo ku kala qaybsamay meelmarinta heshiiskii labada dhinac ay kol hore wada galeen gudoomiyaha baarlamaanka galmudug cali gacal casir ayaa sheegay in bulshada galmudug ay saluug ka muujiyeen hanaanka waxqaybta loo maray islamarkaana dadka badankii ay shaki geliyeen jiritaanka galmudug runtii waa waa isu wada baahan yihiin waana dad wada dhashay laakiin waxa aan la qaadan karina waxay tahay ummadda tan in loo cadaalofali waayo oo sidii wax loo qaybsanayay iyo maaragtay iyo dastuurkooda lagala tashan waayo madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi carabey ayaa daaha ka rogay jiritaanka khilaafka siyaasadeed ee galmudug ka dhex jira kaasi oo yimid kadib heshiiskii galmudug iyo ahlu sunna waxaan ugu baaqaynaa xildhibaanadii sanatarada ka tirsan galmudug oo dowladda ku jiro madaxda sare dowladda wasiirada dowladda federaalka beesha caalamka ummadda caqliga leh reer galmudug dhammaantood in maaragtay si dhaba ayaha galmudug looga fakero si saxana khilaaf khilaafyada jiri wax jiro in looga shaqeeyo laisugu maaragtay yimaado laga shaqeeyo cali gacal casir ayaa bulshada saluugsan hanaankii loo maray waxqaybsiga xildhibaanada laysku dhafay ugu baaqay in ay cadaado yimaadaan waxaan leenahay cid kasta oo kunseen muujinaysay oo heshiiskii ahlu sunna lala galay kunseen ka muujinaysay ama ka xumeeday sida wax loo qaybiyey ama ka xumeeday maaragtay dastuurka sida loo dhigay ama ka xumeeday maaragtay wax kasta oo meeshaas ka dhacay inay soo xaadiraan madaxdooda halkaanay joogtaa inay magaalada cadaada ku soo xaadiraan waajibaadkoona ay gutaan golaha wasiirada ee reer galmudugna iyaguna waa inay soo xaadiraan uma baahna qof wax la orda iyo iyo iyo iyo iyo iyo maaragtay koox wax la oroda uma baahna madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa tilmaamay inaysan aqbali doonin qodobadii lagu meelmariyey degmada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug waxaana aqbali doonin dastuur aanan tala ku lahayn waxaana aqbali doonin muddo aanan tala ku lahayn waxaana aqbali doonin xildhibaano baawur sheerinkii galmudug lagu dhisay baawur sheerin ahayn ku fadhiya waxaana aqbali doonin maaragtay in xarunta baarlamaanka galmudug oo cadaado oo madaxweynaha dowladda federaalka iyo madaxweynaha galmudugba ay ballan qaadeen in laga leexdo dhinaca kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug ayaa waxa ay sheegeen inaanu jirin wax khilaafa oo xilligan ka dhex taagan madaxda dowlad goboleedka galmudug haddaynan ahay dhaqankeenii soomaaliyeed oo madaxda soomaaliyeed in badan oo kamid ay kusoo qarribeen dalkan haddayna ahayn taas annagu maba jiraan leenaha khilaaf waa layidhaha ma jiro waxa weeye dastuurkii waa la mideeyey xildhibaanadii waa la mideeyey waxaan ku caddaynayaa in tan iyo heshiiskii jabuuti markii lasoo galay in madaxweyne ku-xigeenku oo goobjoog ka ah heshiiskii jabuuti lagu soo saxiixay ila soomaaliyana lagu saxiixay laguna dhamaystiray xarunta caasimada galmudug ay goobjoog ka ahaayeen dowladda dhexe iyo beesha caalamka iyo dowlad goboleedyada iyo madaxda galmudug ugu sarreysa waxaan ogsoonahay afartii afartii guddi ee guddigii mideynta dastuurka guddigii mideynta baarlamaanka guddigii mideynta isku dhafka ciidamada in uu daah furay maxamed xaashi carabey oo ah madaxweyne ku-xigeenka galmudug sidaas la ajligeed marka waxaad moodaa arrimaha ay ka dhibsan yihiin awood qaybsigii baarlamanteeriga xubnihii ugu badan inuu ka qaatay ayna ka dhibeen dana shakhsiyadeed khilaafka siyaasadeed ee galmudug ayaa salka ku haya hanaanka waxqaybsiga xildhibaanadii dhowaan laysku dhafay ee dowlad goboleedka galmudug iyo meelmarinta dastuurka dowlad goboleedka galmudug kaasi oo madaxda dowlad goboleedku ay ku kala qaybsameen muddada xilhaynta madaxda dowlad goboleedka galmudug cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
dhinaca kale dowladda soomaaliya ayaa ka hadashay khilaafka galmudug iyo colaadda ka oogan tukaraaq ee u dhexaysa somalilan iyo puntland maxamed colaad xasan ayaa arrimahan iyo kuwo kaleba ka waraystay wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya cabdi maxamed sabriye
adeerow khilaafkaas horta runtii in la buunbuuniyo hadda aniga waa waxaan isleeyahay lama gaarin weli khilaaf waa jiraa laakiin waxaan isleenahay weli waa khilaaf la xakamayn karo haddii dhinacyadu u dabcaan in xal la helo annaga dowladda ku meel gaarka ahaan wasaaradda arrimaha gudaha laga rabaa inay la shaqayso dhinacyadaas oo ay kala shaqayso in si fiican loo dhammaystiro heshiiskii lagu soo gaaray jabuuti laguna saxeexay xarunta madaxtooyada soomaaliya bishii march marka waxaan jecelnahay inaan uun waxbaan bilownay howlaan bilownay laakiin nasiib daro waxaad moodaa hawshii aan bilownay inay xoogaa dib u noqotay maadaama dhinacyadii la rabay inay heshiiskan ka qayb galaan oo isu jiidjiidno ay ka tageen magaalada dadaal dambaan samayn doonaa insha allah inay isu yimaadaan dadaalkaasaan rabnaa marka inaan uga miro dhalino in heshiiskaas ay ay ay si ay meel u wada geeyaan iyagu gudahooda heshiiyaan heshiiska marka hore raalli ay ku wada ahaayeen waa wada gaareen oo waatay waatii laisugu tegay dhuusamareeb waxa hadda laysku hayay khilaafkan dib usoo cusboonaysiy maxay yihiin maxay isku hayaa ma awood qaybsigaa laysku hayaa ma tirada xildhibaanada laysku hayaa wasaaradaadu maxay kala socotaa khilaafka waxa salka u ah wallaahi adeerow arrinkan asaga markii aan go-aansanay inaan dhinacyada u yeerno o dhegaysano xal ka dhex raadinaba waxaan ka bilowno horta inaan ogaano waxa laysku hayaa waxay yihiin arrimaha la ysku hayaa waa dastuur waa miisaanka xildhibaanada cusub baarlamaanka kusoo biiray waa iyo arrimo noocaas oo la xiriira marka kolla uun waxaan isleenahay ka wasaarad ahaan ama anigu ka mas-uuliyad ahaan ama ragga saaxiibaday oo wasaaradda jooga waxaan isleenahay arrimaha hadda jira haddaan la adkeyn oo dhinacyada la rabo inay xal ka gaaraan oo aysan adkeyn wax adag maaha runtiina waa ka xunnahay aada iyo aadan uga xunnahay inay hawshii oo noo bilaabatay ay ka dareeraanoo qolan dhusmareeb aaddo qolan cadaado aaddo marka fursaddan anoo ka faa'iidaysanayo waxaan jeclaan lahaa in mas-uuliyiinta galmudug oo dhinac walba leh ay usoo laabtaan xalka iyo xaqiiqada ay u baahan yihiin inay kusoo noqdaan galmudug mas-uuliyiinteedii idinkaa ah dowladda federaalkana waxay diyaar u tahay inay arrinkaas gacan ka bixiso annagu maantana press conference aan qabanaynaa xiriir waraaqaana waan la sameynaynaa insha allah waxaan rajeynaynaa inay u dhaganuglaadaan inay u dheganuglaadaan xal in la helo waxaa kaloo jira arrinta ku saabsan somalilan iyo puntland madaxweynaha baaq buu ka soo saaray ra-iisul wasaaraha wuu ka hadlay welina colaaddii way taagan tahay oo duufaan iyo dhibaato iyo roobabna way socdaan oo dadkii maaragtay iminkaba laga baqayaa kuwo kaloo cusub oo jidka kusoo jira wax qorshe ah oo dowladda uga yaala colaada halkaa jirta haddii beesha caalamka loo qayldhaamin lahaa oo la dhihi lahaa maaragtay dhexgala haddii idinku aada odayaasha dhaqanka u diri lahaydeen wax qorshaho oo idinkaga yaala
maxamedow arrinkaas runtii aniguna codkayga waa ku daray haddana waa ku darayaa dadkaas soomaaliyeed oo deriska oo laga yaabo meesha hadda colaada ay xasaradu ka taagan tahay waxa joogoo ku dhimanayaaba inay reero un gaara u badan yihiin waktigan hadda ah waxaan dhihi lahaa mas-uuliyiinta somaliland iyo mas-uuliyiinta puntland inay xoogaa arrinkaas qabowga iyo taxadarka uu u baahan yahay ay ku galaan colaadaasna la joojiyo annagu ka wasaarad federaal ahaan runtii si soomaalinimo ah oo hoos ahaan ogahay in arrinkaas loo gaaray dhinacyada loogu baaqay laguna adkeeyey in xasaradaas la joojiyo waxaanan rajaynaynaa labada dhinac inay gartaan waxaa labadaa maamul danta u ah iyo dadkoodaba carqaladda iyo xasaradda hadda meesha ka taaganna ay joojiyaan intita hortooda
wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaaliga ee soomaaliya cabdi maxamed samriye waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay waryahayaga maxamed colaad xasan
deegaanada hoos yimaada maamulka koonfur galbeed waxaa soo kordhaya cabashada la xidhiidha dhibaatooyinka gaadiidka iyo rakaabkaba ay ku qabaan rag hubaysan oo dhac iyo dilba ka geysta waddadaasi cabashadan ayaa ka imanaysa gaadiidka iyo dadka ku safra waddooyinka ku xira deegaanadaasi magaalada muqdisho wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan baydhabo ka soo diray shirkan jaraa'id oo ay si wada jira u qabteen darawaliinta iskaashatada gaadiidka iyo xildhibaano baarlamaanka soomaaliya ka tirsan waxaa looga hadlay tacadiyo iyo dhibaatooyin soo noqnoqday oo ka jira wadooyinka isku xira muqdisho iyo deegaano ka tirsan koonfur galbeed waxaa lagu caddeeyey shirka jaraa'id dhibaatada ugu badan inay ka jirto wadada isku xirta muqdisho iyo baraawe iyo muqdisho iyo burhakaba taasi oo dhac kufsi iyo dil loogu geysto dadka rikaabka iyo darawaliinta gaadiidka wadaa xildhibaan idris cabdi dhakhtar oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ee baydhabo ku sugan ayaa shirka jaraa-id ka sheegay guddiga iskaashatada gaadiidka inay usoo gudbiyeen muddo hal sano gudahooda kun toddoba boqol toban iyo toddoba qofood in lagu dilay wadooyinka xiriiriya baraba buurhakab iyo muqdisho sanadkii hadda lasoo dhaafayey laba kun iyo toban iyo toddobadii ilaa hadda kun iyo todoba boqol toban iyo todoba qof aa lagu dilay wadada udhexaysa ex control ilaa leega iyo ex control ilaa barawa dadka kufsiga dhaca boobka dilka ku sameynayana waa dad dareeska ciidamada militariga wato kun iyo todoba boqol toban iyo todoba qof ayaa jid labadaas jid lagu dilay waa shabeellada hoose iyo jidkan baydhabo soo aadayo waay saa ka warqabtaan naxdintii noogu dambeysay oo hadda dhacday wuxuu ahaa allah u naxariista maxamed ibraahim cabdi marshaale oo isagoo gaarigiisa wato lacagna uu baxshay haddana la dilay waxaa la dhameeyey darawliintaa la dhamaynayaa dadkii baabuurka saarnaa la dhamaynayaa baabuurta waaweyn shan kun oo dollaraa laga qaataa xamar ilaa baydhabo waxaana qaadanooye maleeshiidan oo shabeellada hoose joogta ciidanka ah ilaa leega dadka joogaa qaadanooya ayagoo intaas hanti qaadanaya oo bishii sanadkii lix milyan oo dollar inta kasoo gasho oo haddana shacabkii dhammaynaya annaga waa u adkaysan weyne taas maxamed daahir gurmad oo isaguna ka mid ah gaadiidleyda gobolka baay ayaa xusay naxariis darre aada u daran inay kala kulmaan wadooyinka koonfur galbeed rag labisan darayska ciidamada militariga isagoo intaasi ku daray in dhaca dilka iyo kufsiga ay sii kordhayeen maalmihii ugu dambeeyey maqaaladan dhameyrxumadaas makunoolad u qorto wadadaas haddii dawladda dhex nin nabadgelyi korto nin nabadgeliy haddii dawladda koonfur galbeed kala wareegso ubii korto kala wareegso ubi haddii la waayo ini shacabka iska baaba kiin sheega iskaashatada gaadiidleyda gobolka baay ayaa sheegay inay u adkaysan waayeen tacdiyada ka dhanka ah bini-aadinimada ee ka jira iyo lacagaha sharci darada looga qaado waddada daahir nuur cabdulle oo ah guddoomiye ku-xigeenka iskaashatada gobolka baay ayaa ku baaqay in wax laga qabto dhibaatooyinka waddada ka jira waxaan leenahay ra-iisul wasaaraha ballanqaad uu sameeyey ballanqaadka uu sameeyey wuxuu ahay in uu shacabka uu mas-uul ka yahay haddaba markuu khudbayhayo wuxuu ka bilaabaa inuu shacabka mas-uul ka yahay mas-uuliyaddii shacabka uu ka ahay waayo waxa cabanayo waxaan leenahay in uu soo farageliyo waxa ka jiro labada waddo oo midna baraawo ay ku egtahay midna gobolka baay ay ku egtahay waxaan leenahay oo cabasho ka nahay in wax laga qabto waxyaalaha laga cabanayo in shacabka dilka ciidanka militariga uu ku hayo wax laga qabto dhibaatooyinka amni darro ee ka jira waddooyinka koonfur galbeed soomaaliya ayaa soo noqnoqday mana jirto cid wax ka qabatay xildhibaan idriis cabdi dhakhtar ayaa shirka jaraa-id ka caddeeyey in madaxda ugu sarreysa dalka gaar ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha uu si gaara ugala hadlay tacdiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ee ka jira wadooyinka koonfur galbeed xumaantaas loo geysanayo shacabkeena annaga uma adkaysanayn waxa samaynayana waxa waaye dad dareeskii ciidanka militariga wato oo jooga ex control ilaa lego ay joogaan aniga arrintan waxaan kala hadlay madaxweynaha waa kala hadlay saddex jeeraan kala hadlay ra-iisul wasaaraha waa kala hadlay wasiiradii gaashaandhiga soomar waa kala hadlay ilaa hadda arrintii sideeday u taagan tahay markaan waxaan rabnaa annaga ka xildhibaan ahaan ka shacab ahaan inaan tashanno waddadeena aan furino shirkan jaraa-id ee cabashada ayaa yimid xilli dhowaan waddada burhakab iyo muqdisho u dhexaysa lagu dilay darawal caan ahaa oo muddo ka badan labaatan sano waddadaasi ka shaqaynayay kaasi oo loo dilay in lacaga dheeri uu bixiyo kadib markii uu caddeeyey inuusan awoodin dhowr xabadood lagu dhuftay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo aad buu u mahadsan yahay mukhtaar maxamed catoosh markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa la diyaara ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil zaylici madaxweyne ku-xigeenka somalilan aad iyo aad baa u mahadsan tahay madaxweyne ku-xigeen kusoo dhowo barnaamijka marka hore waxaad hogaaminaysay gurmadkii taakulaynta ee dadkii ay ku dhufatay duufaanta sagar dhibaatadeedana waxaa muuqata ilaa iyo hadda inay taagan tahay marka bal xaalka guud iyo sida hadda xaaladdu ay tahay ayaan wax kaa weydiin lahaa
bismillahi raxmaan raxiim haddii aan kaa siiyo horta waxa dhacay waa masiibo dabeeciya oo runtii aada inoogu yarayd oo inaan muddooyin dheer noocan oo kale la arag markaan sawir guud kaa siiyo sidaas halash ku maqasheen waxa hawshani waxay ahayd duufaan wadatay dabayro iyo roobab laxaadle kolkay guud ahaan somaliland sawirkeeda ku dhacda wuxuu kasoo bilaabay degmada laasqoray ee gobolka sanaad ka mid a taa iyada iyo buuraheeda iyo xoogaa ku dhuftay la wuxuu dhibaato u gaadhsiiyey laashashkii dadku ku shaqaysanayeen inuu ka qaado dhowr iyo toban laash wuu kasoo gudbay wuxuu culayskii ku dhacay saddex gobol oo ah saaxil iyo awdal salel gaar ahaan wuxuu culayskaasi ama ama nuucdii dabayshaas ee ku dhacday gobolka awdal degmada lukhaya waa garta
waxay markaa dhibaatadaas waxay keentay in laba laba dhibaato dabaysha oo loo filayo markaa intaa xeebaha inay waxyeeleyso deegaanka xeebta weliba abaareysnaa waxaa isku dhacay roobkii oo aada u biyo badan iyo dabayl ku xoog badnayd gaar ahaan degmaal ku xoog badnayd waxaa kaloo saamaysay dhammaan deegaanadii sare gobolka salel awdal gabiley qaybta gabiley maaragtay waa gartay waqooyiga xoolo dhaqatada ah kuwaasi oo maanta dhulkii wanaagsanaa ee maaragtay sanafka roobka u fiicnaa oo xooluhu aada u noolaadeenna waxay isku bedeshay qabol bay ku samaysay waa gartay waa gartay marka tirada guud marka waxaa ku dhintay xoolaha xoolihii noolaayo oo dhan baa ku dhintay ee maarata sanadkan aada loo filayo in maarata dalka dhaqaalaha usoo kordhaan waa gartay tirada guud haddii ma haysaan tira koob rasmi ah dadka dhibaatadu ay gaadhay inta dhimatay inta dhaawaca iyo sidoo kale khasaarahan ah hadda ka hadlay siday ku saabsan xoolaha iyo deegaanka ku burburay waxaan hadda tira koob aan haynaa keliya dhimashada iyo dhaawaca dadka dadku dhimashadiis konton bay gaadheen waa lasu geeyo gobolka awdal ha u badnaato gaarahaan degmada luqaya ilaa konton qof bay gaadheen dhimashadu dhaawaca dadku meelo kala duwan ku dhaawacaymaa ilaa tobaniyo qof buu noqonayaa laakiinse tirada kale ee beerihii oo wada go-ay oo baaba-ay infrastructurekii ama dhismihii maarata biyayaashii wadooyinkii iskuuladii caafimaadkii waxaas kaloo dhan baaba-ay waxaan hadda u dirnay wasaarada kusaynaysa inay soo sameeyaan xog dhaba soo xogrurin dhaba soo sameeyaan si loo helo fakiree xoolo ku dhimatay inta beera ku baaba'day intay iskuulla ku wax ku yeelo waxyeelooday iyo intay goobi caafimaadka waxyeelooday marka taa hadda waxaa loogu maqan yahay berrinta hore ubaxayaan tiimanka wasaarada kusaysay markada taaba ubaxayaan loo soo orin lahaa waxyeelada guud ahaan loo soo taaban lahaa tirada dhabtaa ama ama waxyeelada dhabtaa ee ka dhacday deegaanadaas waayahay n wax gurmada oo ilaayo hadda dadka loo fidiyey oo la taaban kara miyaa jira maadaama sida aad tilmaantay dad aad u fara badan arrintan ay saamaysay meelo kala duwan ay joogaan meelaha qaarkood waxaa suuragala inaan la gaari karin haa gurmadku aada buu runtii u adkaa waxa dhacday in deegaanada hoose ay xirmeen oo la gaadhidoodaba ay arkayd marka wixii aan erka geyn karaynay iyo wixii baabureeda kookoobeelaan kursadu qaadi karayeen ayaa ayaan maarata ka gurmanay oo dadkii for example berbere oo kale waxay ku dhex barakaceen magaalada gudaheeda oo biyo badan galeen oo meelo loo daadgureeyey marka wixii la gaadhsiin karayay waa la gaadhsiiyey laakiinse dhulka kale ee magaalooyinka baadiyaha u badnaaye bullaxaar ka bilow ilaa luukhaya ilaa saylac dhibta taale waxa hayd iyadoo la geli karayn marka waxaan ku dadaalnay in anagoo jabuutina dee diyaarad ka helnay aan ku saaminay inu kusoo marnay iyo dadku goodoon ahaayeen macariskaasiinka gooday markii dambana laba diyaaradood oon imaaraadku noo keeneen in aan ku gaadhsiin karin ayaan erka gaadhsiinay laakiinse hadda unba gurmadkii caadiga ama cuntadii caadiga dadkaasi wata loo gei karayay xalay laga bilaabo ayay gaadheen
waa garta wax gurmada oo aad ka hesheen hay-adaha gargaarka ma jiraan ama dalal kale oo aan ahayn imaaraadka iyo jabuuti horta aa gargaarka caalamiga waan isku ilaa maanta dhibaato dhacday shiraba ku jirnay aada iyo aad runtii noo shaqeeyeen waan isku dubarinay oo waxaan waanu kala qaybinay howlaha ukala qaybinay for example gobolka gobolkaas sanaag degmada laasqore oo kale hay-addan qaabilsiinay saaxil laba hay-ad hay-adan qaabilsiinay inta kale culayskii salel iyo awdal baan saarnay marka runtii waxay gacanta ku hayeen haday hayd meel fula inta waxgalada shaltarka ehe ama weelasha ama mafuga iyo hadday tahay dawooyin aad iyo aad horta yaanu aanu yaanu abaabulnay waanu aad bay nooga shaqeeyeen waxa liga gacanta ku hayeen marka iyaga- iyo tiimakii caafimaadka iyo wasaaradii ay la socoto caafimaadka meel walba horta way gaadhay wasa- caafimaadku wuu gaadhay Waa oo- gartay.
waa uu shaqeynayaa Een, laakiin macaawino buuran oo kale waxaan sugaynaa waxa- waa- waan sugaynaa waxaan ka haynaa keliya een- een, hay- hay- dowladda sacuudiga gaar ahaan een, raadiyada caalam islaam oo ay si ayaan ka helnay xoogaa labaatan kun oo qoysa oo een, aan- aan qaybintoodii iminka ay bilaabantay sababtaa marka hore dhulka na gaari karin awgeed markaa kolley wa- waa iska soo daba cabiilkiina waan waan waan jeedinay caalamkuna la socdaa dhibaatada iska dhacday oo waa wax- gartay waa gartay laakiin marka la eego een, inkastoo musiibo ay tahay een, rabbaani ah laakiin een, si aanay u soo noqon arrimahan oo kale maxaa la samayn karaa see looga hortegi karaa in khasaare intan la eg aanu soo gaadhin dadka ilaa iyo hadda wararka aan helayna waxay sheegayaan in dad toddoba boqol oo kun gaaraya arrintan duufaantu ay saameyn xoog badan ku yeelatay saamaynta tirada intaan leeg haddaan sawirkaas iyo macnihii waxa weeyaan sidii la filayay xeeluun kuma ekaan dabayshii iyo roobkii ma- mugga lahaa ee dadka barakiciyey ee waxaa saamaynta dadka intaan la geeyay waxa weeye intay xeebta deganeed iyo intii buuraha sare deganeen ee maanta barwaaqada ee xoolo noolayeen marka laisu geeyo ku ay xoolo ka laysay iyo ku ay beer ka baabiisay taasaa keentay tirada tirada intaan leeg runtii oo saameyn xoog leh ku yeelatay marka waxaa noqonaysaa dee masiibo cidna kama hortegi karto laakiin mar walba waxa lagu- waxaa lagu dadaali bal hadda sidii een, dee is- isbedelka cimiladu wax badan buu keenay in dadkii dib loo dha- dhaligiisaba markaan warka helnay laba sidii afar saacadood baa digniinta u sameynay dadka digniinta raadiyooga iyo telefishinada aan uga digaynay inay ka baxaan een, dhulkaa maarta godan marka sidii loo maarin lahaa unbaa yaa kole de yaa yaa yaa ka fikiraynaa laakiinse dee masiibo dhici doonta cidna kama hortegi karto marka waxaa leeyahay waxaa lagu baaqayaa ummadda inay dibad iyo gudoba ay dadka lasoo caawiyo hal meelna wax laiskugu keeno oo ummadaasi maarta marka dib wixii marka awoodeena markaa meel iskugu keeno ayay ummadda waxu noqonaysaa marka waxaan aad iyo aad ugu dadka ugu baaqayaa inay gurba kaaka nin walba halkuu jooga kaga soo qayb galo akawnada ashaacinay iyo maarata beeraha ugu talagalnay inay kusoo shubaan si awoodda meel laiskugu geeyo oo halkaa dibadna wixii ummadaasi dib loo awicin lagu sameeyo dib lagu soo nooleynayo een, waxyaabihii ka baaba'ay sida beerihii xoolihii een, ka- een, ka- kalluumaystadii la- laashi ka baaba'ay waxaan ku baaqayaa marka inay gurba degdega nin walba intii itaalkiisa in waxba la hadhin maanta ummadda somaliland iyo gaana iyo ummadda soomaaliya iyo cid- iyo cid kastoo muslima oo maarata een, ummadda dhibaatada dare- da- maarata damqaysa waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaaga waad maasantihiin intaas ayaan toddobaadkan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayey cabdiraxmaan cabdilaahi zaylici madaxweyne ku-xigeenka somalilan inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idinle nabadgelyo
haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaalaha ee aweyska washington waxaynala socodsiinayaa jacfar kukaay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka cawayska washington caawana waxaan idinku hayaa waraysi dheer oo aan la yeeshay cabdirashiid muxyidiin maxamed kaalmooy oo ah fannaan amaba munshid inta badan ku luuqeeya heesaha carabiga cabdirashiid isagoo ku sugan magaalada sanca ee xarunta dalka yeman ayaan khadka telefoonka kula xidhiidhay cabdirashiid ku soo dhowow idaacadda v o a gaar ahaan barnaamijka cawayska washington ee waxaan jeclahay marka hore inaan ee, ku bilowno waraysiga xillimuu ahaa wakhtigii ugu horreeyey ee aad dareentay in aad heesi karto amaba aad nashiid qaadi karto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan eh, dhegeystayaasha eh, v o a waa idin salaamay oo ku salaamay eh, saaxiibkayga jacfar kukaay Een, eh, mi- mid hore maxaa la dhahaa een, eh, marka igu horeysay aan nashiido qaado waxay ahayd labada kun iyo afartii iyo saddexdii anigoo iskoo dhiganayo marka dugsiga qur-aanka aan ku bilaabay inaan nashiidooyin qaado nashiidkii ugu horreeyey ama heestii ugu horreysay ee hirgasha ee adigu aad qaaddo ee ma xasuusan kartaa ha nashiidkii igu horeeyey wuxuu ahay nashiido maxaa la odad iga soo dalbadeen oo maxaa la dhahaa, een, ereyada ay iga soo direen waa nashiido oo hooyada ka hadlaaya damcakan fiicayni umaya shirkad waxaa soo dalbadan yani een, shirkad intaaj oo- ama shirkad oo samaysa nashiidooyinka oo maxaa la dhahaa oo urdun een, wax ku leh yani saldhig ayaga ay soo dalbadan ee nashiido u sameeya nashiidaas aniga ma lahayn eh, laakiin codkeygu ahaa ha ereyada ayagaa kuu soo diray adiga waa ku luuqaysay ha wax wax wax wax walba ayagaa soo sameyn soo soo saarada ayagaa lahaayeen marka laakiin aniga codkeyga keliya u ahay marka aad iyo aad Eh, cabdirashiid inta ku taqaana ah, ama eh, anaashiidaada aadka u dhegaysata waxay mar walba oo ay magacaada maqlaan soo xusuustaan eh, nashiidka la yidhaahdo soomaali waa aftakhir oo micnihiisu uu noqonayo soomaali baan ahay waanan ku faanaa soomaalinimada fiican Eh, nashiidkaas muxuu ku yimid ereyadase yaa sameeyey nashiidkaas waa nashiidka keliya ama heestaas aan aan dhihi karaa dabcan yani een, dadka qaarkood waxay u yaqaaniin munshid dadna qaarkood heesa maxaa lahaa heesaa ama maxaa lahaa ama fanaan ay igu yaqaaniin marka aniga waxaan is- iska dhihi karaa yani eh, midab waa hees wadani Eh, soomaali waa aftakhir een, eh, maxaa lahaa eryada waa anigaa sameeyey iyo laxanka iyo codkaba Een, eh, waa heestii keliya aan aniga aan aan aan eryadaas eryada sameeyey marka sababta ay heestaas ku imaadina waa maxaa la dhahaa wiil oo soomaali ah aan aan ogahay inuu soomaali yahay oona aan aqaano inuu soomaali yahay aan aan la kulmi asigoo dhahaa yani soomaali mihi waa yemini ahay marka taasaa taasa- taasaa iga keentay inaa aniga aan qoro soomaali waa aftakheer waxanini sayastamir wa bilaadii tatanzahir soomaali aftakheer yani taasaa igu dhalisay inaan heestaas soo sameeyo aad iyo aad ereyada marka waxaa ka mid a soomaali baan ahay waanan ku faanaa eh, waanan jeclahay waddankayga wuuna horu mari doonaa oo wuxuu gaari doonaa xilli lagu faano fiican fiican waa aad iyo aad Eh, bal dhegaystayaasha aan eh, nashiidkaas ama heestaas waddaniga ah sidaad adiguba ugu yeertay aan maqashiinno
صومالي وأفتخر وحنيني سيستمر وبلادي ستزدهر صومالي وأفتخر صومالي وأفتخر وحنيني سيستمر وبلادي ستزدهر صومالي وأفتخر صومالي وأفتخر وحنيني سيستمر وبلادي ستزدهر صومالي وأفتخر صومالي وأفتخر مقديشو هي القمر هرقسة هي الأغر كسمايو أحبها مقديشو هي القمر هرقسة هي الأغر كسمايو أحبها صومالي وأفتخر مقديشو هي القمر هرقسة هي الأغر كسمايو أحبها صومالي وأفتخر صومالي صومالي صومالي صومالي وافتخر انا انا انا انا انا انا انا انا لن ننحني رغم الاسى لن نشتكي سنستمر سينتهي خلافنا لن ننحني رغم الأسى لن نشتكي سنستمر سينتهي خلافنا صومالي وأفتخر لن ننحني رغم الأسى لن نشتكي سنستمر سينتهي خلافنا صومالي
cabdirashiid eh, dabcan eh, heesaha ama anaashiidda soomaaliga ah ee aad qaaddo eh, waa ay yar yihiin marka la barbar dhigo kuwa carabiga ah ee aad ku luuqayso Eh, waan u iman doonnaa eh, kuwo fara badan oo soomaali ah oo aad ku luuqayso Eh, laakiin waxaa jirta eh, hees kale oo eh, aad u qaadday eh, yaman ama nashiid kale oo aad yaman u qaadday dabcan eh, adigoo yar baad yaman timid oo aad u da'yar waad ku barbaartay yaman eh, halka aad eh, fanka kaga biirtayna waa yaman marka intaanan eh, eh, Eh.
nashiidkaas u gelin bal waxaad warbixin iga siisaa wakhtigii aad yeman tagtay iyo eh, wakhtiga aad ku qaadatay yeman nooca uu ahaa Een, eh, yemen waxaan imid aniga iyo ehelka een, kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo saddexdii eh, dhammaadkeeda xaggan wax kusoo bartay xaggan kusoo baarbaaray xaggan hadda qoysku leeyahay hadda xaggan ka shaqeeya marka yemeniyiinta iyo soomaalida badanaa waxaa dhahaa yani waa is- waa isku dhaqan yani waa yani soomaali badan yemen jooga marka aniga soomaalidaasaan kamid ahay oo yemen oo yemen jooga waa gartay marka eh, sideed u aragtay muddadaas adoo waddankaaga ka soo maqan waddankaagii uu burbursan yahay eh, waddan aan dalkaagii ahayna jooga sidee yemeniyiinta kuu qaabileen adiga iyo soomaalidii kale ee waddankaas ee yeman ee u qaxayba مثلا من انا انا انا غربه جوجا انا غربه جوجا يعني ان يمن ودلكيغو كلا ان يمنين دولت مسلمين اه وضبط وطاقن صومالي او يقانين صومالي نفسي عنا ضلال ما يمن قديهيدا ان كسو يمن اي طهر ميل ميل دقالة بضان ميل ام حالها ان دقالة هو ذا فيعني لكن وحباشا واكهلني ضلال في عن واكهلني ان يمنين صومالي ذا واسمح كلان ان heestan marka aad u samaysay yeman ee la yidhaahdo beled alkaraama maxay ka hadlaysaa maxayse ku saabsan tahay nashiidad beled alkaraam waxay ku saabsan tahay een, eh, dhaqanka wanaagsan ay leeyihiin yemeniyiinta karamka ay leeyihiin karamna af soomaali waa deeq- deeqsinimada deeqsinimada maxaluudeeqsinimada deeqsinimada ha بالضبط maxaa la dhahaa iyo maxaa la dhahaa waxaan kusoo waxaan kusoo dhameeyey nasiidada duca aan u duceyna yemen aan leeyahay yani ilaahow een, eh, dhibaatada yemen qabsatay een, eh, naga istaaji camal ha ka dulqaad eh, eh, heestaas dulqaad.
heestaas yaa yaa Ka yaa dulqaad.
miraha iyo laxanka u sameeyey heestaas mirihii waxaa samaysa maxaa lahaa abwaan yemani ah laxanka badanaa anigaa samaysto heesaha carabiga laxanka anaa u samaysto marka sidaasaan kusoo sameeyey marka heestana waa video clip eh, youtube waa ku jirtaa kanaalada Yem- yemeniyiinta waa soo saaraan markii ugu kaa dambeysay laftirkaaga muusiga mararka qaar baad garaacan jirtay oo aad eh, ku darsan jirtay waxaad ii sheegtay in mararka qaar eh, ereyada aad samayso laxankana heesaha carabiga aad adigaba u samaysato muusigana ma sidii baad eh, ugu darsataa mise eh, eh, mararka qaarkood eh, rag kale baad la raadsataa maya hadda beryahan ugu dambeeyey eh, eh, maxaa la dhahaa labadan sano ugu dambeysay xooga waxaan saaray eh, dhanka codka iyo maxaa la dhahaa farsamaha codka hadda aniga waxaan leeyahay studio een, eh, waxaana eh, maxaa la dhahaa aan- aan bartay een, cod cod- codadka sida sida loo farsameeyo marka usuliyan ka shaqeeya taasaa bish- shaqadayda ah marka een, eh, heesahayga laxanka anigaa samaysto een, eh, farsamaha codkana anigaa iska hagaajiyo laakiin musiga dadan u dhiibaa eryadan dadan u dhiibaa Eh, bal aan dhegaysanno aniga iyo dhegaystayaashaba eh, heestaasi ama nashiidkaasi la yidhaahdo yeman eh, beled alkaraama ee uu ku luuqaynayo fanaanka ama munshidka cabdirashiid muxyidiin kaalmooy
الحب حبك يا يمن يا أرضي يا أغلى وطن ستظل عشقي دائما لا لن يغيرك الزمان أهوى نسيمك والهوى ذرات رميك والنوى أهوى نسيمك والهوى ذرات رملك والنوى وحديث أهلك دائما في القلب ألبسني الجواب الطيبة طيبة أهلها والمجد عنوانه لها الطيبة طيبة أهلها والمجد عنوانه لها بلد الكرامة والكرام ما في البسيطة مثلها بلد الكرامة والكرام ما في البسيطة مثلها ما في البسيطة مثلها لا وطن دائما
Eh, waayahay ca- cabdirashiid eh, waxaa lagu jiraa eh, bishii barakaysnayd ee ramadaan Eh, inta badanna eh, warbaahintu eh, xiliyadan oo kale waxay isticmaashaa amaba ay baahisaa heeso adiga ama anaashiid aad ku luuqaynayso oo bisha ramadaan aad uga hadlayso oo carabi iyo soomaaliba leh Eh, waxaan jeclahay marka hore eh, in aan eh, ku bilowno eh, midda carabiga ah oo la yidhaahdo eh, eh, rawdalquluub oo ramadaanka aad ugu talagashay si fiican Eh, muxuu yahay eh, nashiidkaasi eh, eh, waxsema naga maqashiin kartaa ereyadiisa آه، روض القلوب آه، نشيدة سوى نشيدة عربي كامل آه، أنا قل- رمضان كوحن أسميه لبا نشيدة نشيدة ومحلها مقعيدي وصومة صومة آه، ونشيدة سوى أف صومالي أف عربي دي نشيدة لأن أو آه، أن نشيدة هذا العصوب أن سنة كهراء سميه وروض القلوب روض القلوب آه، وحي كهد- كتهد لي زي يعني أن آه، وناك وقفة كهد- كهلايو آه، بشهر رمضان كه. مركا إلى أنا أف عربي وأقنها أن آه، الروح تبحث في الزمان عن نفحة تحوي الأمان ظلت تفتش في الشهور حتى أتاها رمضان
الروح تبحث في الزمان عن نفحة تحوي الأمان ظلت تفتش في الشهور حتى أتاها رمضان رمضان يا روض القلوب ونسمة تضفي الحنان رضوان رحمن السماء وبابه نحو الجنان Eh, waa nashiid aad u macaan eh, dabcan ka hadlaya eh, eh, wanaagga ay leedahay bisha barakaysan ee ramadaan Eh, waxaa jira mid soomaali ah oo haddaba aad soo hadal qaaday oo la yidhaahdo sooma sooma intaanan sooma sooma u gudagelin adiga goormaad bilowday in aad af soomaalina ku heesto amaba aad anaashiidda ku qaaddo والله أن أفق الصومالي قوة عصبهي أفر سنة كهر عمل بلابة إن نشيدوين الصومالي إن إن إن إن قادة يعني waay marka nashiidka kugu horreeyo af soomaali ah oo aad qaaddo eh, eh, eh, ma xasuusan kartaa نشيد نشيد كأنا أنا قلت لها أو أف صوما أفق الصومالي قهوة ويدان وصوما صوما أنا يهوري في أنا أنا سمي الصومالي Eh, طبعا dabcan أنا قلت لها لكن aadi waxaa ka horeeyey nashidooyinka heesaha wadaniga aan jeclay ina inaan qaado Eem, soomaaliya soo soo kale sosoo iyo maxmed iyo mm, qolabaha qolada calankeedii calankeedu waa cayn aad iyo aad ha laakiin eh, waa iska jeclay ina ina xafladaha aan ka qaado laakiin eh, nashiidada aan aniga leeyahay waa sooma sooma taasa igu horeysay nashiido aan qaado waaya marka eh, maadaama laxanka carabiga aad adigu samayso soomaaligana ma isku daydaa oo ma adigaa sameeyey laxankan mise eh, eh, qof kalebaa kuu sameeyey maya أخذ- eh, nashiidooyinka ama heesaha soomaaliga waa li sameeya laxanka iyo eryadaba leano laxanka soomaaliga eh, wuxuu leeyahay yani en, eh, laxanka laxanka carabiga waa- waa u bartay yani en, waa kusoo barbaaray lakin laxanka soomaaliga weli yani en, qof cusub aan nahay oo ha- ha- ha- hadda laxanka soomaaliga eh, waana waana baranay.
waana waana kala duwan yihiin dabcan eh, xarkaha eh, soomaaliga looga heeso iyo kuwa carabiga ha بالضبط ha Eh, heestan sooma sooma yaa kuu sameeyey En, eryada iyo laxankaba waxaa leh en, eh, abwaan zaki olol oo wa- wax ku nool en, eh, swedenka bal heestii eh, sooma sooma ama nashiidkii sooma sooma aanu ku wada dhegaysanno codkii eh, munshidka cabdirashiid muxyidiin kaalmooy
صوم صوم صوم بش رمضان صوم صوم صوم صوم صوم صوم بش رمضان صوم صوم صوم صوم sunnadiyo faradka ooga fuqarada sakada siiya sunnadiyo faradka ooga fuqarada sakada siiya saqda dhexalelkii toosa rabbi u sajuudo barya rabbi u sajuudo u rakuuca ربي أسجود بريا ربي أركوع سجودا رمضان رمضان رمضان كريم رمضان رمضان لك باب التوبة مفتوح والقرآن دواء الروح وعبير بالخير يفوح في شهر الرحمة رمضان
waayahay cabdirashiid haddaan intaa eh, kaga nimaadno eh, heestaasi waxaa kaloo jira heese kaloo soomaali ah oo aad adigu eh, ku luuqayso Eh, waxaa ka mida eh, hees aad u samaysay eh, qoyska iyo reerka inuu dhisnaado oo la yidhaahdo eh, ifkaa qoys lagu dhisaa maxay ku timid heestaasi eh, maxayse eh, micnooho ay xambaarsan tahay wallahi mashida waxay ka hadlaysaa yani in inuu inuu qof walba oo maxaa la dhahaa in xadiidka nebiga oo maxaa la dhahaa in man istafaaca minkum albaa'ata falyatazawaj yani qof walba oo qudrad u leh inuu eh, maxaa- oo qofku markuu qaan gaaro waxaa- oo- oo oo qudrad u leh inuu inuu inuu qoys dhiso inuu inuu dhiso waa- waa guursado waa laga fiican yahay waa laga fiican yahay in qof walba qofka inuu maxaa la dhahaa in inuu or ordo yani marka een, eh, nashidadan fikradeeda waxaa lahay abwaanka iyo abwaanka eryada soo sameeyey laxanka eh, heestan ifka waa laxankeeda anigaa sameeyey af soomaali waay laakiin waxaa isku dayay inaa laxan aan sameeyo laxankeeda xitaa waxaa waxaa moodaa inuu yahay laxan laxan carbeed haa eh, eh, erayadii waa soomaali laakiin laxankii wuxuu u egyahay laxan carbeed ha marka laxankeeda anigaa sameeyey Een, eh, fikradana waxaa lahay abwaanka oo maxaa lahaa eryada io qoray asigaa fikrada keenay waxaa igu dhahay cabdirashiid isku- isku day inaa inaa samaysid nashiido ama heeso oo ka hadlayso qoyska wanaagsan waa gartay waa gartay marka adiga sideed u aragtay nashiidkaas Eh, dabcan waan ogahay af soomaaliga aad iskuguma sii wanaagsanideen markaad eh, eh, eh, nashiidkaas aragtay amaba aad ku luuqaysay maxaa kaaga baxay adiga laf ahaantaada maxaad dareentay Een, eh, wallahi nashiidkaas wuxuu kamid yahay nashiidka aan yani nashiidooyinka aan aad nashiidooyinkayga yani kuwa aan aad udheg- udheg- u dhegeysto yani eryadeeda iyo laxankeedaba maxaa la dhahaa eh, ma filaynin inay inay noqonayaan mid yani oo maxaa la dhahaa dadka xitaa eh, soo jiidasho soo- soo- soo jiidasho badan le yani ifkaa qoys lagu dhistaa nolol lagu qaybsadaa nafta ruuxii u qalmaa qalbiga lagu dhigaa wixii rabbi kuu qorayna qofna kaama eliso wixii rabbi kuu qorayna qofna kaama eliso haadku kaama qaatee mar un baad u quudataa haadku kaama qaatee mar un baad u quudataa
soonkii baan ka soo hadalnay oo sooma sooma eh, waxaad u samayseen hees ama nashiid eh, hadba eh, midkaan ugu yeerno haddana waxaa jira eh, nashiid kale oo isna eh, salaada ka hadlaya Eh, maxaa la yidhaahdaa nashiidkaas nashiidkaas waa sal- salaadu waa nuur marka nashiidkaas waa af soomaali een, eryadan waxaa ii sameeyey abwaan zaki olol een, eh, laxankan anigaa leh iyo asigaba wuxuu igu saaciday laxanka aniga iyo asigaba isku dayayna inaan laxanka isla sameyno yani aniga dhinaca ka saxaasig inaan dhinaca kaloo ka saaxib Waa gartay.
Een, eh, marka sidaasaan ku sameeyey nashiidkaas oo aan, eh, salaadu waa nuur waaya go- goormaad samaysay salaada waa nuur nashiidkaas waxaan sameeyey labada kun iyo afar iyo tobanka laakiin eh, sanadkaana soo saaray dabcan nashiidkaas waan u ciyaari doonnaa oo dhegaystayaasha eh, waynala dhegaysan doonaan adigoo oo codkaaga ku qaadaya Eh, dadku waxay isweydiinayaan eh, inta badan waxaad ka hadashaa soonka iyo salaada iyo eh, wanaagga iyo dhanka diinta uun eh, heeso ama anaashiid u janjeera dabcan fanaaniinta soomaalidana waxaa lagu yaqaanaa in marka horeba jacayl iyo ay ka bilaabaan adigu sideed u aragtaa dhinacaas inaad u badato wallahi dhanka jacaylka fanaaniinta kale aan u dhaafay Een, uma maleynayo inaa inaa dhanka jacayl inaa inaa heeso u sameynaayo ku- yani dhawaan yani aniga makasoo horjeedi qofka inuu maxaa la dhahaa inuu jacaylka makasoo horjeedi mana kasoo horjeedi in in jacaylka wax loo sameeyo een, eh, heeso ama nashiidooyin laakiin jacaylka waxaa jiro mid wanaagsan iyo mid qaab daran Eh, mid oo wadada bax soo maraayo iyo mid oo wado oo luuqluuq soo maraayo marka aniga hadda haddaan samaynayo shiido ama hees oo jacaylka ka hadlayso marka waxaan eh, waxaan aaminsanahay inaan sameeyo mid jacaylkii wanaagsanaa in la- in- in loo sameeyo hees waa waa u imaan doonaa ee, sheekadan ee, ee, aad baan u sii ee, ee, ee, faahfaahin doonaa laakiin marka hore aan dhegaysanno ee, ee, salaada waa nuur ninkii wakhtigeeda ooga ninkii guta waajibkeeda ninkii weynahaa xasuusta wanag baa uu sugnaaday salaadu waa cibaadada ugu weyn alle agtiise salaadu waa cibaadada ugu weyn alle agtiise sidii waxyigiiyo qur'aanka laga waariyey nabige sidii waxyigiiyo qur'aanka laga waariyey nabige adduunyadu waa ayaame miyad weligaa ku waare adduunyadu waa ayaame miyad weligaa Ee, cabdirashiid ee, mar dhow adigoo sida aad ii sheegtayba aad u da'yar ee, sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashankii ayaa soomaaliya kuugu dambaysay Ee, mar dhow baad ee, booqatay magaalada muqdisho oo aad tagtay Ee, sideed u aragtay sawirkii aad ka haysatay ee, magaalada muqdisho iyo guud ahaan soomaaliya iyo midkii aad ku soo aragtay maxaa farqiyahoo u dhexeeya farqi aad u weyn baa udhexeeya Een, eh, aniga waxaan eh, waxaan umalaynayay inaa haddaan muqdisho ha- haddaan aado inaa in- inaan hoteelka kasoo baxaynin waa gartay inaan ka dheeraanayn umalaynayo laakiin- laakiin markaan muqdisho aan aadi maalinta koowaadba hoteelkaan aadi kadibna xeebta liyadan aadi wa- waa lugayni baabuur iyo wax ma qaadanin yani ammaanka muqdisho ka jiro yani een, alxamdulilah yani een, eh, aad baa u sareeyaa marka een, eh, farqi oo aad u weyn aan aan aan- aan dhahyo kusoo arkay ma laga yaabaa inaad ku laabato dhowaan ha dhawaan insha allah waa laabo doonaa kowda luulyo waxaa laga yaabaa inaa inaa muqdisho u laabto xafladaha meesha laga dhigayo inaa inaa ka qayb galaan jecelaha insha allah dhinaca wadanigana waad u haystaa cabdirashiid oo badanaa kuma ekid eh, dhinaca eh, eh, diinta ama eh, waxyaabaha khayrka ah sida salaada iyo soonka iyo sakada iyo in qoys la dhiso iyo waxyaabahaasoo kale Eh, wadanigana af soomaali asagoo ah weliba waad ku haystaa Eh, waxaa jirta hees la yidhaahdo eh, soomaali qarannimo oo ka hadlaysa eh, wadaniyadda iyo dowladnimada iyo wanaagga ay leedahay Eh, heestaasi bal wax nooga taaba marka hore Een, ereyada maxaa la dhahaa waa waa su-aalo Een, eh, dadka weydii eh, maxaa la dhahaa een, eh, dadka weydiinayo.
weydiinayo Aha.
een, eh, som- qarannimada maa wanaagsan mise qabiil Eh, waayahay bal heestaas aan wada dhegaysanno
soomalay qarannimo maqabilba qarniya bar odhayska jara maqurux waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkaasi cawayska washington ayaana gabagabo u ah idaacaddayadii fiidnimo waa aniga oo cabdixakiin maxamed shuruuc iyo weliba jacfar kuuka iyo guud ahaan baada v o idin leh sidaa iyo nabadgelya qoloqolo udirirkii qarbaa qurbaha degayo qaramada midoobay quud warsadoo qaxooti noqday
intaana waxaa ku eg barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkan barnaamijka waxaa igu marti ahaa cabdirashiid muxyidiin kaalmooy oo ah munshid amaba fannaan soomaaliyeed oo isagoo ku sugan magaalada sanca ee dalka yaman khadka telefoonka iigu warramiyey tan iyo kulanti dambe nabadgeli
dadkeenii kala qubay alloo naga qabo adaaqa dire